bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wada jir qodobada toddobaadkan barnaamijka aan idinku helna waxaa ka mid a ololaha isxirqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka maktabadda iyo madxafka qaranka oo howlwadeennada gacanta ku haya ay sheegeen in uu meel wanaagsan marayo waxay dadku ku faraxsan yihiin dhismayaashoodii dudunsanaa ee meesha qashinka iyo qurunka buuxa inta loo hagaajiyo in maanta la dhiso ay noqoto goob ay ka shaqay karaan ugu yaraan saddex boqoloo shaqaalaha iyo madaxdooda dadka ka qayb gala isxirqaan oo isugu jira bulshada iyo weliba shaqaalaha dawladda sidee u arkaan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay shaqaalihii ayagoo wada dhan yihiin halkan aanu ka qabanay shaqo annaga aanu isku xil saarnay oo qof walba oo muwaadin oo soomaaliyeed ah in uu muwaadinnimadiisa u soo bandhigo
waxaan soo dhisay tiyaatarka qaranka soomaaliyeed madxafka qaranka soomaaliyeed kabadda qaranka soomaaliyeed kaloo aan idiin soo gudbin doonnaa waa maxay doorka farshaxamiistayaasha ee nabadda inuu kaalin lixaad lahaan ka qaadan karnaa dhinaca bulshada nabadayntooda qurxinta magaalada dhibka jirala laakiin wuxuu yahayna looma yeerto hadda taallooyinkaoo kalea la soo noolaynayaa aadan faarax afey oo ah farshaxamiiste muddo ku soo jiray ayaa marti ku ah barnaamijka wada jir ee toddobaadkan waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinaya waa hagaag barnaamijka isxilqaan waa barnaamij loogu talagalay in lagu dhiso xarumaha muhiimka u ah adeegyada bulshada xarumaha uu barnaamijkaasi ka bilowday waxaa ka mid ah tiyaatarka qaranka maktabadda iyo madxafka qaranka tiyaatarka waxaa dhagax dhigay bishii oktoobar ee sanadkii laba kun sideed iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana ku sii xigay maktabadda iyo madxafka oo howsha ay ka bilaabatay yana waxaa kaloo jira meelo kale oo laga fulinayo barnaamijkaasi oo ay ku jiraan taalooyinka taariikhiga ah ee ku yaalla caasimadda soomaaliya ee muqdisho dadka ka qayb gala barnaamijka isxirqaan waxay isugu jiraan shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale qaybaha bulshada dib u dayactirka tiyaatarka waxau marayaa gebagabo waxaa kaloo iyana meel wanaagsan maraya dhismaha xarumaha madxafka iyo maktabadda qaranka madxafka qaranka ayaanu ku booqannay howlwadeennada barnaamijka isxilqaan waxaana markaasi ku jiray shaqaale ka tirsan wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mida shaqaalihii dowladda ayaa uga hadlay barnaamijka wadajir dhismaha madxafka qaranka
ani maxamed xasan kana socda shaqaalaha wasaaradda dekadaha gaadiidka badda waxaan maanta halkan u joognaa isxilqaan shaqadeen ka soconayo oo waa wada dhannahay shaqaalaha wasaaradda dekadaha gaadiidka badda marka waana markii shanaad oo aan waajibkeena shaqada isxilqaan aan gudanayno waxaanu diyaar u nahay annagoo si kumbuleet u wada dhan shaqaalayo dhan oo waaxda wasaaradda dekadaha ah idinku haddaydan faryaamo ahayn injineeradii wax dhisaya aydan ahayn maxaad halkan u timaadeen howshaad qabanaysaan maxay wixii waajib wixii tabarteena aan qaban karno inaan wax kala qabanno waayo tiyaatarkii aan soo qabannay wax kale soo qabannay shaqaalaha dhismaha wado annagana waan kaalmaynaynaa nin walba wixii karaankiisa oo ku kaalmaynaa maxaa qabanayseen hadda waxaan qabannay ciidaan u daldalnay oo shubka lagu shubi doono meesha shaqaalihii oo dhismaha ayaan u soo dhoweynay si la mid ee madxafka wax ka soo qabannay waxaa kaloo wax ka qabannay tiyaatarka haddana howshaana ujeeddiinaan ku jirnaa waana markii shanaad wareegii kale hadduu nugu yimaadana diyaaraan una marka sidee dareemaysaa qabashada howshan aad qabanaysid maxaa dareenkaaga waa nooce waa ku faraxsanaa aad iyo aad meeshaan hadda madaxa maktabadda aad u jeediin waagii hore wuxuu ahaa sida maqaale ah dugsi iskoolka xamar maktabadaa laga dhigay dadaa ka soo shaqeeyey oo iskaa waxuu qabso wax ugu soo qabtay annagana markaan waa ku faraxsannaha inaan isxilqaan aan wax ugu qaban aanu taariikhda buugga inoo gasho marka aad halkaan imaanayseen tiimkiinan wasaaradda gedekadaha codsiaad ku timaadeen ma qasab baad ku timaadeen sideed ku timaadeen ayaa idiin sheegay waajib qaran oo na saaran waay waajib qaran oo na saaran waay yaa idin saaray waajibkaas qof walba muwaadin anagaa is saaran yaa idiin sheegay inaad halkaan timaadaan idinkagudiga shaqaalaha rayidka waxa isku xiran waa xafiiska ra-iisul wasaaraha guddiga shaqaalaha rayidka wasaaraddaa loo soo gudbinaa waax waaxaa lasugu sidaa loogu yimaada magacaygu waa cabdisalaad cabdi cali kana tirsan wasaaradda badda iyo tekadaha aniga salqaan ayaa ka shaqeeyey muddo shan mar ah aan yahay mid waxaan soo dhisay tiyaatarka qaranka soomaaliyeed madaxa afka qaranka soomaaliyeed kabadda qaranka soomaaliyeed haddana diyaaraan waa inaan dhiso waqtigii dalkayga waqti kasta haddana waxaan soo daldalnay saakay laba saacaan soo galnay abaariya markay ahayd ciidan soo daldalnay muddo ilaa shan saacadood aan ka shaqaynaynay saddex saacadood eh haddana diyaar waxaa waa dalkayga waxa allaala waxa uu baahan yahay inaan u qabto waa mahadsantahay ay walaal adna sidee dareenkaagu yahay cabdiqaadir ibraahim maxamed kana tirsan wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda ay ugu horeeyaan wasiiradda wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud dhammaan agaasimayaasha wasaaradda dekedaha Een, maanta halkan waxaanu ka qabanay hawl oo annaga aanu isku xil saarnay oo ah isxilqaan maadaama gurigan in muddo ah uu dhisnaa haddana maanta dib u habeen lagu samaynayo annagoo ka socono wasaaradda gaadiidka badda marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay gaadiidka dekedaha wasaaradda gaadiidkii dekedaha marka aad iyo aad aan ugu faraxsan nahay shaqaalihii ayagoo wada dhan yihiin halkan aanu ka qabanay shaqo annaga aanu isku xil saarnay oo qof walba oo muwaadin oo soomaaliyeed ah in uu muwaadinnimadiisa uu soo bandhigo waddankiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisana wax u qabto imise saacadood ayaad shaqaynaysay annaga muddo afar saacadood waa ka shaqaynayna halkan sima gaadiida idin keenay sidee halkan ku timaadeen may annagoo dhammaan wasaaradda shaqaalaha ah ayaa nimi si aanu macnaha xilka iyaga u gudanno oo na saaran qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda gaar ahaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo barnaamijka wadajir uga warramayey siday u arkaan ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo maktabadda madxafka iyo weliba tiyaatarka qaranka ayay ahaayeen ismaaciil macalin cabdulaahi waa agaasimaha tababarada ee wasaaradda shaqada iyo weliba arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu barnaamijka isxilqaan u qaabilsan yahay qaabeynta iyo la socodka shaqaalaha dowladda ee ka qeybgelaya barnaamijkan soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa la kulmay oo ka wareystay bal sida ay u maareeyaan shaqaalaha dowladda tan iyo markii uu soo bilowday barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha muhiimka u ah adeegyada bulshada
Een, run ahaantii shaqaalaha reerka soomaaliyeed ee, kaalin mugle ayay ku leeyihiin barnaamijka isxilqaan Ee, waxay soo galaan ee, marka ugu horeysa horta shaqada intaysan soo gelinin ka hor wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxay u xil saaran tahay ee, waajibkeedana uu yahay in ay ka gudato jadwalkii lagu shaqayn lahaa oo iskajwalka ahaa oo shaqaalaha ay ku kaltami lahaayeen ay ku tartami lahaayeen in marka hore loo sameeyo Ee, kaas markii loo sameeyo kadib waxaa noo bilowda marka tartankii iyo kaltankii anigu waxaan ka mid ahay u qaabilsanaha dhinaca shaqada Ee, shaqaalaha rayidka ayaa aroor walba halkan u taagan in maxaan ku idhaahdaye ay shaqaalaha ay soo dhoweeyaan Ee, in marka haddana la daba dhigo iimaylada telefoonno la daba dhigo oo loo yeero oo lagu wargeliyo la yidhaahdo berito waxaad leedihiin shaqada isxilqaan markaasay dhahaan imailkiina waana soo gaaray telefoonkaagana waana soo gaaray waad ku mahadsan tahay sidaasay shaqada ku soo galaan Ee, shaqada markay soo galaanna nidaam noo degsan ayaa jiro oo subaxda aroorta hore markay soo galaan saacaddu markay tahay sideedda waxaanu samaynaa wacyigelin aan u samaynaa saf ayaa la galaa gabdhaha iyo wiilasha kala saftaan wacyigelin aan u samaynaa aniga iyo agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska prime ministerka agaasimaha madaxa isxilqaan Een, wacyigelintaasu dhinacyo badan ayay taabanaysaa Ee, koo waxay taabanaysaa ee, marka ugu horeysa shaqada barnaamijka isxilqaan in loo sharxo waxa ay tahay Ee, kadib waxaan u tilmaanaa goobta shaqada laga shaqaynayo iyo shaqada la qabanayo waxa ay tahay qalabka shaqada iyo dawadii meeshay ka qaadan lahaayeen shaqada marka intaas ayaa wacyigelin ugu samaynaa wacyigelintaas markaan samayno kadib een, waxaa la bilaabaa loo istartigarayaa shaqadii hawsha howl maalmeedka maalintaas la lahaa Ee, saddexda goobood ee shaqadu ay ka socoto ee, marba midaa focuska la saaray xoogga la saaraa Ee, sababtuna waxa waaye iyada laftirkeeda shaqadu sidaas ku dhisan Een, hadba meeshay gaabis ka tahay ayaa la buuxiyaa shaqaalaha rayidku marka waa xoog awood iyo cudud u xil saaran in ay shaqada barnaamijka isxilqaan tijaabo lagu geliyo tijaabadii ugu horreysana way ku guuleysteen waxaa la soo maray wareegyo oo jadwalkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afaraad aan soo marnay hadda waxaan ku jirnaa wareegii shanaad wareegga shanaad iyo wareegga koowaad marka laisku fiiriyo waxaa awood badan wareegga shanaad inta u dhexaysana mar mar ka dambaysa waa soo xoogaysanaya Ee, waxaana markhaatigeeda ah oo markhaatiga ee, ee, la wada arki kara ah hadba sida dhismuhu oo u socdo iyo meeshuu soo gaaray maxaa jira haddii shaqaaluhu ay gaabin lahaayeen oo shaqadooda ay gudan lahaa ee, ay gudan weyn lahaayeen oo sidii loogu talagalay aysan shaqada u socon lahayn oo isku dubridkooda iyo abaabulkooda uu s- uu maxaan ku idhahdaa sidan uu ka liidan lahaa shaqadu maanta meesha ay soo gaartay ma soo gaari lahayn marka gacmo wada gacno aad u fara badanaa ku wada jiro Ee, shaqaalaha rayidku laakiin waa cudud xoog keenta oo xoogooda looga faa'iidaysto in ay u dhoweeyaan shubka inay u dhoweeyaan carada inay u dhoweeyaan jayga inay gaari gacanada ku shaqeeyaan in ay wasaqda marka hore ka nadiifiyaan intaan shaqadaas la gelin oo dhan marka ayagu waa xoog yimaado wakhti kooban wakhti koobanna baxa si ay u gutaan waajibkii qaranka ka saarnaa ayagoo raalli ah ayagoo u diyaar ah ayagoo ku tartamaya ayagoo og berito in ay abaalmarin lagu siin doono lagu barmoodgarayn doono eh, la wada- la wada arkaayo tv-ga laga daabana maalin walba inay maxaan ku ihahda shaqadooda ay guteen waa gartay ee rasmi dadkan waxay ka yimaadaan hay-ado xukuumadda wasaaradaheeda ka mid ah waxaa tahay xafiiskii shaqaalaha ee ee la soconayay ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee arrimaha bulshada ma jiraan amarka guud ee isxilqaan fulintiisa ka sukow waxaad moodaa inay jirto canaan ku aadan iyo wacyigelin qaabka dadku marka hore inta ku imaanayo lagu dhiirigelinayo haddii dadka shaqaalaha ay timaado in qaarkood loo ciqaabo ama ay habsan ka noqdaan een wasaaradaha meelaha laga soo diray ciqaabaha ka jira sidee uga warqabtaan iyo qofka shaqaalaha ah waa mahadsan tahay waa su-aal fiican runtii waxaa waaye eh, arrintaas annaga waxaan kala shirnay agaasimayaasha guud horena ugala shirnay haddana aan u ballansannahay inaan kala shirno Eh, mar walbana ayaga ayaa intooda badan shaqaalaha soo horkaca oo la socda En, eh, waxaan waxaan u sheegnaa in waxaan ka reebnaa jadwalka maalintaas ay ku shaqaynayaan liiska shaqaalaha liiska shaqaalaha ee noo xeraysan ee noo yaalla iyo shaqaalaha wasaaraddaas tiro ahaan inta uu yahay ayaan isku fiirinaa riboodna waan ka samaynaa Eh, marka waxaan samaynaa mar walba guubaabo ah in qofka imaan waaya oo shaqaala rayidka ka mid ah oo barnaamijka isxilqaan ku qoran in tallaabo laga qaado En, waxaan u gudbinaa oon la wadaagnaa hadba hay-adda markaas maalintaas shaqaynaysa ayaan riboodka la wadaagnaa si ayaga laftirkooda u ogaadaan oo shaqaalahooda u canaantaan oo shaqaalahooda ay hadday ganaaxi lahaayeen iyo haddii ay maxaan ku canaano lahaayeen iyo haddii yani iyadoo loo maraayo sharciga shaqaalaha rayidka marka arrimahaas waa arrimo oo aan ka ribood garayno oon ognahay En, waxaa kalaa jira eh, oo runtii in la xuso mudan wasaarado waxaa jira soo gudbiya shaqaalahooda oo dhan soo dira shaqaalahoo dhan markii la soo diro waxaa ka dhex dhalanaysa oo ka muuqanaysa dhexdooda eh, gabdho uur leh gabdho xanuunsan eh, odayaal maxaan ku idhahdaa daalay waxbaa ka dhex muuqda marka dadkaas ka dhex muuqda wacyigelintaan siinaa aan ugu darnaa qofka xanuunsan oo uureyda ah ha iska fadhiisto ha iska nasto qofka xanuunsan ha soo sheego dawaa noo taallo meesha waa la- waa la daaweynayaa oo dhabar xanuun qaba ama madax xanuun qaba waxaan sheegnaa yacni sidaasaan wacyigelinta ay noogu jirtaa marka iyadana waxaa waaye waxaan leenahay caqabad ma aha goobta shaqada qofku inay timaado wax weyn ma ka dhibayso laakiin en, shaqadii cududii loogu talagalay way ka gaabanaysaa Eh, eh, duruufahaas jira iyo waxyaabahaas yaryar ee shaqaalaha ku dhex jira dartood marka waxaan tal ahaan kusoo jeedi lahaynoo fiican in shaqaalaha marka lasoo diraayo ay noqoto eh, in lasoo xulo dad dhallinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jiro oo awood u leh shaqada loogu talagalay loo diyaariyey inay fuliyaan dadka shaqaalaha ee halkan ka shaqaynaya sidaa sheegtay wakhtiga inta ay ku bixiyeen iyo xooggoodii iyo dhididkoodii maxay ee, mustaqbalka ay ay mudnaan noocee ah ayay ee, tahay in loo ictiqaado kaalintey bay ka galayaan halgankan loogu jiro in si iskaa wax u qabso wax lagu dhiso isxilqaan maxaa maxaa iyagu feedback u noqon doona mustaqbalka dhow oo hadda aad u sheegi lahayd waa muwaadiniin soomaaliyeed oo dalkooda dhisanaya waa bromotion ay ka helayaan wasaaradoodii ama hay-addii ay ka shaqaynayaan dowladda waa sharaf ubadkooda mustaqbalka berito ay uga sheekayn karaan uguna faani karaan uguna sheegi karaan in ay dalkan dhiseen ay gacmahooda ku dhiseen waxay u tahay mustaqbal dadka dhallinyarada ah oo jiilka dambe ah oo soo kici doona ayagaba awlaaddooda ka mid ah in ay maxaan ku ihahda ayagana dalkooda ay sidaan oo kale u dhistaan horumariyaan marka waa dhowr faa'iido oo isku jirto oo ay ugu horrayso waajibkii waddaniga ahaba qofku inuu guto waajibkii waddaniga qofku inuu gutaa wax la heli kara ma ah wadaniyad la-aanna meeshana dhigta waa ognaha wakhtiga aan soo marnay dhibaatada aan soo marnana inaan ku xisaabtanna waa oon ognaha marka faa'iidooyinkaas kala duwan ayaa qof kasta oo soomaaliya ee halkan yimaada ka shaqeeya ee shaqaale ah ama aan shaqaale ahaynba faa'iidooyinkaas badan ayaa ugu jiro waa meel uu dhihi karo anaa shalay wax ka dhisay walaalow aboowow wiil yahay gabar yahay meeshan anaa wax ka dhisay dalkeenna sidaasna ugu soo dhisi jirna dalka wadaniyadan kusoo dhisnay berito adigana wadaniyada ku ilaaliyo ku dhis maxaa jira haddaan sidaas aan la yeelin shalay annaga waxaa loo arkayay iskaa u qabso khasabaa loo arkayay iskuulaadka lagu dhisa waxa la dhihi jiray iskuulaadka khasabka isbitaalaadka lagu dhisa waxa la dhihi jiray isbitaaladka khasabka marka ma rabna in la yidhahdo waa khasab that's why magaca loogu bixiyo isxilqaan oo dadku inay is soo xilqaamaan oo ay sharaf ku yeeshaan oo ay dallacaad ku helaan oo ay caqli ku helaan oo dalkooda inay leeyihiin ay ku ogaadaan loogu talagalay isxilqaan in sidaas u noqdo
ismaaciil waxaa tahay agaasimihii hawshan si gaar ah weliba shaqaalaha dhididkoodii iyo xooggoodii gelinaya iyo xuquuqaadkoodii si gaar ay u quseysay maxaa shaqaalahaasi hawsha qabanaya ee marba saf ku imaanaya ma idinla hagaajinaya howlahan dhismayaasha badan caqabado wajahaya oo ku horgudban shaqaalaha oo aad adigu og tahay oo u baahan arrintaasna in la maareeyo ma jirtaa
waxaan is leeyahay wax weyn ma jiraan laakiin caqabadaha waxaa ka mid ah shaqaalaha soomaaliyeed waxay ku baahsan yihiin inay degan yihiin magaalada guud ahaan meel kasta waxaan dareemaynaa marka ay shaqada soo galaan culaase inay haystaan dhallinyarada qaarkood sababtuna ay tahay goobaha ay degan yihiin oo ay u arkaan inaysan ahayn goobo sayf arrintaas marka waxay u baahan tahay in eh, shaqaalaha guud ahaan ayaguba waa shaqaalo dowlo oo mushaariya soomaaliya oo muwaadiniin ah inay qayb ka qaataan laftirkooda amniga maanta ay leeyihiin waa waxaad moodaa in amni darana haysato in ayagaba laftirkooda ammaanka ka qayb qaataan si dalka guud ahaanba ammaankiisa eh, loo wada qabto laakiin way jirtaa caqabado iyo duruufo oo aad arkaysid aad ka dareemaysid marka ay eh, goobaha shaqada ay joogaan dhallinyarada qaarkood waay mid mid ka mid ah oo ay dhici karto in ay eh, ku xisaabtamayaan goobaha ay degan yihiin iyo eh, in maxaan ku ihahdaye aada looga arko tv-ga gaar ahaan laakiin marka ay marka ay shaqada qabanayaan shaqaalahay la mid yihiin laakiin marka een, eh, waxaan la hadlaynaa sax- saxaafadda lala hadlaayo kale ayay marka ay reserve inay ka galaan ay dhici kartaa mararka qaar marka taasna maxay maxaa maxaa yacni looga baabi'in karaa waxaa looga baabi'in karaaba laftirkiisa laftirkiisaba inuu qayb ka noqdo nabadgelyadii nabadgelyo la'aantii uu ka baqaayo oo haysatay inuu nabadgelyadiiba qayb ka noqdo asaga laftirkiisa oo dhinac ka shaqeeya waxaan ogsoonahay shaqaalaha rayidka boqolkiiba boqol shaqada inaysan gacanta kula wada jirinin xataa hadday wasaaraddooda joogaan wasaaraddooda markay joogaan boqolkiiba boqol ma wada shaqeeyaan dadaa shaqeeya oo si xoogan wasaaraddaas iyo howlaheeda u wada laakiin dadka kaleeto sabooday u yihiin dadka saboodka ay u badan yihiin dadka oo maxaan ku idhahdaa xoogaa arrimahaas hadda aan ka sheekaynayo ay dhici karto inay niyaddooda ku jiraan oo amni darrada ah marka maxaa laga rabaa ayaga laftikooda hal nin oo shaqaalo ah oo dhallinyaro ah oo sayfatigiisa ka cararaayo oo ka baqay naftiisa u baqay oo ciidamada ku biiro qoragiisa qaata in la helaa la rabaa oo dhiirigeliya dhallinyarada kale ku dhiirigeliya inay ciidanka ka mid noqdaan isdifaacaan oo maxaan ku dhaha nabadgelyo xumada uu ka baqaayaba aysan imaan marka horeba tan hadda keenaysaba in dhallinyaradu aysan aad ugu dhiiran ciidamada waxaa dhici karta xuquuqda uu ka helaayo iyo mushaarka uu ka helaayo instituushinka dowladeed ee wasaaradda ama hay-adda inuusan ka helin xagga ciidamada marka een, ee, dee kolley dad kalea shaqo ku leh laakiin waxay ahayd ciidankana mushaar fiican ma qorshaynaysaan in aad guud ahaan halka aad maamulka shaqaalaha ee wasaaradda shaqaalaha arrimaha bulshada ee qaybtan hadda isxilqaan ayaanu ka hadlaynay laakiin arrimaha kale ee xiriir kale leh halkii aad agaasimeyaal kala shir lahaydeen shirweyne guud oo joogto ah arrimaha noocan oo kale ah ee wacyigelin aad kula wadaagtaan shaqaalaha guud ee wasaaradda ma qorshaynaysaan ma idiin muuqataa inay baahi dhinacaas jirto
marka hore way kala horeysaa waxaa fiican in eh, madaxda eh, wasiirada iyo agaasimayaasha guud iyo barnaamijka si- si wax- si xoogan loogala shiro oo eh, haddii caqabada jiraan iyo haddaysan jirinin iyo hadday duruufo kale jiraanba eh, iyo annaga riboodkii isxilqaan looga shaqeeyaba kulli aan la wadaagno Eh, kadib marka eh, waa noo qorshaysantaha mustaqbalka in shaqaalaha soomaaliyeed guud ahaan inta laysu keeno laakiin haddii wasaarad wasaarad laysku abaabulo oo wasaarad la arkaba wacyigelin loo sameeyo kadib waa la isu keeni karaa hadda waxaa noo socda marka inaan tartiib tartiib agaasimayaashii u gudbino guud tartiib tartiib agaasimayaashii ay kula shiraan wasaaradihii ay kula shiraan eh, shaqaalahoodii kadib marka waxay u gudbi kartaa in laysu keeno guud ahaan waxaa jira wakhtiga cadceeddu aad bay u kulashahay waxaa eh, maalmaha soonka oo culaysa dadku ay nugul yihiin hawshan dabcan isxilqaan sidee noqon doontaa
wallaahi weli wax ka soo baxay xukuumadda malaha annaga waxaa waaye hadde dowladdaan u shaqaynaa Eh, shaqada sharcigeedana kuma qorna bisha ramadaan inay fasax tahay kuma qorna maalmaha ciidda unbaa noogu qoran eh, sharciga shaqada ee shaqaalaha inta ay sharcigaas wax ku qoran yihiin wixii sharciga ku qorana raacayna Eh, waxaan rajaynaynaa in shaqada wakhtiga la soo geli jiray hadday suurtagal tahay in aan xadidno oon maalmaha soo socda aan ka shirno oo ay dhici karto haddii shaqada wakhti la soo geli jiray aroortii hore ah ay dhici karto dadka qaarkood tahajud iyo salaatuleyl iyo waxbaa jiraaya ay dhici karta in wax yar lagu soo lasoo eh, dib loo dhigo si dadku ay u helaan waqti ay kusoo nastaan oo kusoo hordaan ama ay kusoo nastaan shaqaalaha rayidka laftigooda hadda markay soo shaqo galayaan bisha ramadaan meesha aad horta ay soo geli jireen shaqada mararka qaar waqtiga waa loogu daraa waxaa la yidhahdaa ramadaan waaye aan wax yar marka laakiin taas waa xeer jajab waa xeer jajab annaga aan samaynayno waa jecelnahay dadka sooman inay maxaan ku idhahdaay ay ay shaqada ka nastaan laakiin dee sharcigaan noo saamaxaynin in shaqada laga nasto marka haddii amar guud uu soo baxo oo- oo oo naga sarreeyana waan ku shaqaynaynaa haddii kalena sidii lagu shaqayn jiraa lagu shaqaynayo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ahna madaxa barnaamijka isxilqaan ee wasaaraddaasi ismaaciil macalin cabdulaahi oo u warramaya soo saaraha barnaamijka wadajir haddaba barnaamijka isxilqaan tan iyo markii uu soo bilowday ilaa hadda maxay yihiin caqabadaha ee ku horgudban maxaa guulaha oo la gaaray waxaa barnaamijka wadajir uga warantay agaasimaha barnaamijka isxilqaan ahna agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya marwe maryan amiin waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal ilaa hadda muddo toddoba bilood ah oo barnaamijku uu socdo waxaabay ka hirgalay barnaamijka isxilqaan wuxuu ahaa baaq madaxweyne oo sidaad ogtahaba amar ah iyo dikreeto ra-iisul wasaare oo ah fulin amarkii madaxweynaha madaxweynaha wuxuu eegay in ay burbursan yihiin doono d- d- meelo badan oo danta guud dadka loogu shaqay jiray oo magaalada muqdisho ay koow ka tahay dhismayaal badan oo intii burburka dhacay kadib aan dib loo dhisin howlna gelin sidii loogu talagalay owel kadib markuu eegay wuxuu amar ku bixiyey in la dhiso goobahaas la bilaabo siday u kala culculus yihiin loo kala bilaabo Een, waxaa bixiyey dikreeto ra-iisul wasaaraheenna oo ani aan xafiiskiisa ka socdo oo ah in la dhaqaajiyo barnaamijkaas madaxweynaha ku baaqay Een, waxaa la bilaabay tiyaatarka qaranka oo saddex tobanka oktoobar la dhagax dhigay Een, aan tabaabushaysanayna toddoba beri annagana aan bilaawnay kowdii nofeembar dhismihiisa Een, oo ilaa hadda aad aragteen heerka uu maraayo waxaa kaloo lagu xijiyey maktabadda iyo madxafka iyo taalooyinka qaranka Een, wuxuu ahaay jadwalkii ku qornaay sanadkii hadda aan soo dhaafnay in la bilaabo la dhaqaajiyo dhismayaashaas waxaa jiri ko- jiri doono oo kale dhismayaal badan oo la bilaabayo sanadkan hadda aan ku jirno qaarkoodna hadda ay socotaba tabanta- tabantaabadooday bilaabidda oo isbitaallo ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin goobo sidaan oo kale ay madbacdihii ka mid yihiin oo goobo danguud loogu shaqeey jiray ay tahay intaas markaan ka tallaabsado een, howshan waxay socotaa muddo lix bilood iyo maalmo ah Een, waxay u socotaa si fiican waxaa nagala qayb galo sida walaalkay ismaaciil u sheegay een, bul- een, wasaaradihii iyo hay-adihii iyo guddiyadii madaxa bannaana ee qaranka waxaa kaloo nagala howlgalo gobolka banaadir oo caasimadii laga dhisaya dhismooyinka hadda socda ay tahay iyo degmooyinkeedii hadday tahay dhallinyarada hadday tahay haweenka hadday tahay een, nooc walba oo dadka xamar ku nool bulshada rayidka oo gooni ayadan isoo abaashusho dhalinyaro gooni ururo uleh hadday yihiin jaamacadaha waddanka dhisan hadday yihiin waa howl si wadareed loogu wada qayb qaatay marka eh, tiyaatarka madxafka iyo maktabadda oo meelihii ugu waaweynaa ee loogu talagala ah hadda halkay maraya wallaahi meel fiican ay marayaan tiyaatarka insha allah howshiisu waa gabagabo waxaan keliya sugeynaa haddii ilaa yidhaah qalabkii loogu baahnaa dibadda waxaa wixii dal- dalka loogu baahnaa dhismahoodu way dhammaatay hadday yihiin kuraasti hadday yihiin sameecadihii hadday yihiin wixii elektaroonig iyo qurxin ahaa hadday yihiin ruufaf lagu dhejinayo sare oo codka celinayo qalabkaas oo turki laga dalbay shirkadna ay qandaraas ku qaadatay ayaa noo soo socdo waana la keenaa insha allah bisha soo socota gudaheeda kadibna waa la dhejinaa qorshaheena wuxuu yahay inuu mardhowba dhammaado oo xarig furki loo sameeyo waxaa ku xigo maktabadda iyo madxafka ood aragto howsha ka socota baaxadeeda ay nala dhisaayaan shaqaalaha dowladda iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan soomaali isku tashatay maskaxdooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba aan dhihi karnaa ayaa dhismayaashaan dhiseen waxay daliil u tahay inaan waxaan u kacno aan dhammaystiri karno dhisanna karno Waa gartay. marka barnaamijka bilowgiisa marka la eego m- ma hirgeli karaa ololahan isxilqaan ma noqon karaa mid loogaga maarmo kaalmadii dibadda ahayd soomaalina ay dib uga soo kabato eh, eh, dhibaatadii ku dhacday gaar ahaan xarumaha bulshada oo muhiim u ah nolosha dadka wallaahi howl walba marka la bilaabayo waxay leedahay saddex meel oo laga eego Een, hiigsigaas see lagu gaari karaa maxaa caqabadoo ka imaan karo iyo sidee loo guuleysan karaa Een, annaga waxaan nahay tiam wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha horkacaayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka iyo wixii nagu soo biiro oon howl ugu baahano oo qaranka shaqaa ay ka mada madaxdeeda waxaa jira goobaha la dhisaayo goob walba inuu madax ka yahay nin wasiira oo madax madax ka yahay qaybtaas dhismaheeda lana kaashano waxyaabaha nagu yaro cuslaada tiim ahaan shaqadeenna meeshaan aan dhex fadhinayn xafiiska ka samaystay waa madxafkii qaranka soomaaliyeed ee lagu xarey jiray wax walba oon hidiya dhaqan soomaali u laheyd eed arkaysid afarta dabaqaad aragta wuu buuxi jiray aniga weligay ma imaan mana arag laha sida laii sheegay qaybtan aan fadhina waxay ahayd xafiisyadii howl walboo ka mida waxaa laga xukumi jiray afar xafiis iyo masqulahooda oo gaar ah afartan dabaq oon dhex fadhina waa xafiisyadii afartaas hoolo waaweyn oo gooladda soo galayana waa hoolashii la dhigi jiray qaybaha qaybahaas waxaa kaloo barnaamij u sameynay inta dhismaha socdo dhexdeeda sidii loo heli lahaa xataa qalabkaas oo isagoo diyaara aan dhismaheena u dhammayn lahayn ayagoo yaaliina loogu sawiri lahaa waxaa la raadiyey dad badanoo waxaas kaydiyeen waxaa la raadiyey meelo badanoo adduunkoo loo bicgeeyey ayn alaabteena hidaha iyo dhaqanka aan u lahayn waxaa la raadiyey dad badanoo yaqaanoo hadda farsamadii ku howlan oo sameynaayo marka arintaas xooga lahaan galnay waxaa ku xigay maktabadda qaranka oo ah meeshii lagu akhrisan jiray buwagta cilmiga ah iyo buwagta dhaqanka ee soomaaliyeed ay dadku u imaan jireen inay cilmi ku korsadaan ardaydu ku qalinjabin jireen jaamacadaha wax ku akhrisan jireen ardaydooda meeshay marayse waad soo aragtay in albaabadii iyo daaqadihii iyo marmarkii hoose u dhiman yihiin maanta waxaa socday shubkii sare oo aan ugu carareyno in roobka in loogu digtoonaado roobka intuusa imaan ka hor aan dhisno wixii shub kora ah si aanan waxaas aan dhisnay hoos quruxda badan uusa roobka noogu waxyeeleen allah noo keeno barwaaqo intaas markaan ka gudbo ma jirto wax caqabadaha oo haddana haysto insha allah waxaa jiro oo keliya in shaqaalaha dowladdana sida walaalkay sheegay ay la mid yihiin dadkaas magaalada marba baabuur soo raacay ka degay mid kale soo raaco oo aan kala simannahay raallina ku nahay ammaanka la sugaaya dartiis waxaa jirta in baabuur noo soo qaado alaabta dhismaha in ayaguna la mid yihiin baabuurta ay ka xirantahay jidadka oon la macaamilno ilaa aad hadda idinkoo ila fadhida arkayseen inaan mariina ka soo daynaayo cabdicasiis ka soo daynaayo godka ka soo daynaayo intaba taargadooda iyo magacyadooda aan diraayo baaritaanka ay maraan baabuurtay maraan sida ay u imaadaan ay u imaadaan in madaxda saraan lagala xiriiraa waad arkayseen idinkoo fadhida inaan hawshaas ku jiray waxaa kaloo jiro dhismayaal badan oon dhisi doono labada kun iyo toban iyo sagaalka sidii aan kuu sheegayba oo qaarkood hadda qabanqaabadoodii bilaawga socdo socoto qaarkoodna markaan kuwaan dhammayno kadib la bilaabi doono waxay dadku ku faraxsan yihiin dhismayaashoodii dudunsanaa ee meesha qashinka iyo iyo qurunka buuxa inta loo hagaajiyo in maanta la dhiso ay noqoto goob ay ka shaqey karaan ugu yaraan saddex boqol oo shaqaalaha iyo madaxdooda waaya marka dadka hadda xooggiisa barnaamijka ka qayb gala waa shaqaalaha dowladda marka doorka bulshada maadaama barnaamijkan barnaamij dan guud ah oo xarumihii hadda maktabadii la dhisaya tiyaatarkii waa gabagabo madxafkiiaan hadda wada joognaa oo asaguna dhismihiisu meel fiican marayo marka dadka rayidka ah ama bulshada qaybaheeda kala duwan doorkooda intee la egyahay bulshada qaybaheeda kala duwan way nagula jirtaa sida maahan keliya loo bumbuuninaya inay dowladda keliya shaqaalaheeda wax dhisaayaan dadku waa dadkii dowladda ee wadanka lahaay waxaa nala howlgala bulshada rayidka ee soomaaliyeed qaybahooda kala duwan hadday yihiin dhallinyarada hadday yihiin haweenka hadday yihiin bahayaasha caafimaadka jaamacadaha jaamacadahoo kale isbitaaladoo kale wax dhan weyna waa iscaawinaa waan isla shaqeynaa waxay diyaar u yihiin inay waddankana la dhisaan wax alle waxaan ka codsannana waynoo waynoo keenaan oo dhismihii qofna xoogu ugu qaybgalay qofna maalu ugu qaybgalay qofna maskaxu ugu qaybgalay waxaa dhisaya waa injineeradii wadanka oo maskaxdooda keenay waxa lagu dhisaayo waa muruqii dalka oo dhallinyarada aad arkaysid amaantaba joogeen waxa lagu dhisaayo waa maalkii wadanka oo ku jiro gacmaha ganacsatadeena iyo dadkeena wayna ku mahadsan yihiin waayahay barnaamijkan silqaan marka loo eego waxaa jira barnaamijyo hore loo sameeyey oo ayagana wacyigelin ahaa oo dadka lagu wacyigelinaya inay wax ku bixiyaan waxaa ka mid ah barnaamijkii ciidamada lagu dhiirigelinayey waxaa kasii horeeyey barnaamijyo badan oo sanadihii dowladdan dowladdii ka horeysay lagu dhisay xarunta gobolka oo kale oo shaqaalaha ay qayb ka ahaayeen oo dadka ay qayb ka ahaayeen marka barnaamijkan marka laga hadlaya dhaqaalihiisa iyo waxa ku baxaya door intee la-eg ayay dadka qaataan ololahan dhismaha ah maane ma samaysaan olole lacago loogu ururinayo si dowladda naftigeeda waxay u baahantay in lagu kaalmeeyo dhaqaalo loogu helo barnaamijka isxilqaan waa barnaamij isgara ah ma aha barnaamij aan leena waa warayayaa lacag soo aruurina waa waray intay hanti laga helaan waryaa waxna siinaya ma ahan waa barnaamij dadka imaanaya xoolaha keenayaan ayagu isa soo garteenay keeneen dadka xooga keenayana ayagu isa soo garteen keeneen keliya madaxdeena waxay sheegeen inaan goobihii naga dudumay isxilqaan ku dhisano waanan ayideen dadkuna way ayideen annaguna waa ayidna waa barnaamij aan maanta u baahanin caqabad dhinacaas dhismaha ka yimid aan howsheeda aan qalab u baahanin qalabkii oo yaalaa kii kale noo yimaada alxamdulilah rabbi shukr alcaalamiin waa wax lagu farxo ay soomaali isla garatay in ganacsatadii oo aan la dhihin wixiina keena ay noo keenayan leeyihin annagaa keenay rinjigan annagaa qalabkaan keena annagaasa injineeradii oo aan la baryin ay leeyihin annagaa dhisayna qaybtaan waa barnaamij laisgartay oo qalbiga ka soo go-ay ummadda soomaaliyeedna ay aada ugu riyaaqday ma ahan kii raadayaasha iyo telefishinada intaan fadhiisana aan u yaboohi jirnay ee khayr allahas iyo abaarihii iyo gurmadkii lagu lagu maareyn jiray barnaamijkan ma rabna annaga dad kusoo qaraabtana inay si leexsan wax u dhacayn u habeeyaan ma rabno wax loo keenana inay beerdar noqdaan goobaha cayiman ee la dhisayo dadku way yaqaaniin way yimaadaan waxaa jira qubaro qurbo joog ah oo ayaan hore shamiito noogu soo noo keenay ayagoo baawurkooda irida soo galaya ark warbeeray soo soo dhaafaa iri waraaqiina waa ka qaabila waa mahadsantihiina waa iri dadku qaaraan rabin xataa telefishinada inay iska naadiyaan oo sadaqo waxooda u niyeysanayo odayaala imaada maalin walba wax keensado degmooyinka imaado wax keena dhallinyarada imaato wax keento gobolkii banaadir ee garabkeena midig taagan waa barnaamij la isgartay in wadankii la dhisto culays badan dadku waayo ugu dambeyn barnaamijkan isxilqaan oo hadda idiin socda maxaa meelaha kale a laga fuliyey ee ka baxsan tiyaatarka iyo madxafka iyo maktabadda maxaad nooga sheegi kartaa maxaase qorshe ah meelaha kale aad qorsheynaysaa annaga hadda waxaa noo socda taalooyinka qaranka tiyaatarka maktabka iyo ma- madxafka qaranka waxaa noo socdo oo ka ilaa sagaal gooboodoo kale inay bilaabmaan dhismahooda insha allah markay imaataa magacyadooda idinla wadaagayna ilaahay idinkiis waxaa kaloo ii sheega in aan ku boorinaynaa dadweynaha soomaaliya inay ka guuraan goobihii loo cayimay in la dhiso ee danta guud loogu shaqeyn jiray maxaa yeelay way deganaayeen intay deganaan jiraan way ku dheefsadeen intay ku dheefsan karaan way ku dhaleen intay ilmo ku dhali karaan maanta wadankiyaa u baahday dhallinyaradiyaa u baahatay dalkiyaa u baahday wasaaradihii ama wakaaladihii shaqada ku lahayaa u baahday waa inay ugu baxaan oo kaalaya nala dhisa intay dhahaan weliba ay dambi dhaaf ka dhigtaan inay nala dhisaan waa mahadsantays marwa maryan amiin agaasimaha barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ahna agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayay ahayd oo warramaysay barnaamijka wada jir waa taxay iminkana farshaxamiistayaashu door intee leeg ayay ka qaadan karaan nabadda iyo weliba isdhexgalka bulshada aadan faarax afey waa farshaxamiiste muddo dheer ku soo jiray hawsha farshaxanka maxaa taariikh ah oo uu ka hayaa farshaxanka soomaaliya maxay yihiin caqabadaha ku horgudban farshaxamiistayaasha su-aalahaas iyo su-aalo kaleba waxa weydiiyey soo saaraha barnaamijka wada jir maxamed nuur macalin maxamed oo la kulmay farshaxamiiste aadan afey
waa mahadsan tahay janis tedakis markii ugu horreysay ay muqdisho yimaadaan miyaa maqan mase markii labaad ay yimaadeen aan ka qayb galo macnaha waxaan ka mid ahaa dadka ugu horreeyey tedakis ay soo raadsato waxay ugu yimaadeen c r d annagoo markaas ilaa iyo lix artista ah oo mataqaanaa oo c r d kala shaqeeyo nabadda iyo muqdisho aniga ay soo xuseen bacdamaa aniga ay ii yaaleen sawiro ka hadlayay taariikhda soomaaliya macnaha waxaa dhacday labadii kun iyo shantii markii intaas intii dagaalada meelna ma aadin waa joogay marba marka ka dambaysa waxaan islahaa mataqaanaa waddanka wuu soo hagaagaya wuu soo hagaagaya labada kun iyo shanta unbaa waxaa igu soo dhacday nin waxaan maalinba hebelaa lasii wadaa hebelaa dhaawacay hebelaa dhintayadaasaa lagu haya iyo hebelaa qaxootiga galay ninoo int intaas aysan kugu dhicin maxaa taqaanaa ummadda u reebi kartaa artiskaadi maa taariikhda soomaalida iyo waxay u reebisay marka sodomeeye xabaan sameeyey tedakis waxay soo xulatay toban xabo sodomeeyada waxaan kaga hadlayay kasoo bilaabo bristoryga soomaalida sida waxaa ku jira bucor baceer iyo caraweele iyaa ku jireen taariikhdii rasmiga eedaan soo galay gumaystii iyo waxbaan kasoo qaaqaatay iyo leegadii iyo iyo madaxdii hore waxyaaba saasa ugu dambeynta waxaan ku imid mid oo dhuntay hadda oo oo diyaas baradaa oo la dhahayo kuwii sida fiican u labisnaa ama benvicist macnaha diasbarada sawirkaas kaga hadlayay weliba qaybta xun sababtaa qaybta fiican waa inta la rabo waayo oo diasbarada wax badan ay dalkan u qabteen oo mataqaanaa la-aantood waxaan u malaynaa dalka waa baabi'i lahaa lacagta yaray soo dirdirayaan yaa lagu noolaa iyo dadka ay dhoodhoofinayaan balse markii xoogaa dowladnimada la bilaabay ayaa waxaa bilaabatay intoodii macnaha dhinaca siyaasadda ee bulshooyinka kala duwan dal iyo dibid ayaad sawirkaasi ku cabiraysa gaar ahaan dadka qurbaha taga kadibna dalka kusoo laabta Een, johannes aa og tahay adiga laftigaada journalista tahay journalismka waxaa la isticmaalaa news maxaa qaybta xun badanaa ama wixii dhacay maana waajibaadkii looga baahnaa inay dalka wax ka badbaadiyaan aaday uga shaqeeyeen oo mataqaanaa hadday ay- ay nabad raadintiisa hadday ka mid ahaan lahayd hadday dhaqaale ahaan lahayd hadday mashaariic ahaan lahayd haddii loo dacwoonayo diasbarada wax badan waa qabteen balse qaybta newska aan soo qaataa waxay ahayd oo xagga sawirka ah, sida- sida- siduu u ekaa ha sawirka marka wuxuu u ekaa intii noo soo hormartay oo jagooyinka soo raadiyey waxay u badnaayeen kuwo nolosha ka soo dhacay oo ingiriis iyo jaakada wax intay noo soo qaateen oo loo maleeyey diasbaradana waa la jecla waa la soo dhaweeyey jagooyinaa loo dhiibay laakiin kadib waa waxaan ogaanay meesha mataqaanaa ay yihiin kuwii sida fiican aan wax u bar- aan u marka baran halkaa waxaan ku arkaa sawir ee, qof jaakad ebera oo kursi ku fadhiso macnaha waa uun dhar ebera ninkan maradu ku jiro nin kuma jiro ma maqli jirta jaakad qurux badan oo kursi iska fadhiso waa bis menis waxa waa nin kuma jiro waa dharkan marka waxaan u bixiyey aniga dadkan tb talyaanadan ahay benvestit benvestit macnaheeda waa kuwa sida fiican u labisnaa bis wax kaloo ka dambeeya uusan jirin marka een, si aan af ingiriisi ugu darana waa garan waaya sawirka laguma dari kara laakiin af aanan ugu daray runtii aadaa loogu qoslay sawirkaas iyo tobaneeyo sawir aniga aan lahaa adiga waxaa naga dhumay afartameeyo miyaa maqan laakiin tobaneeyo fiican aan aniga kulahay oo- oo kaabolabor wadaha waa naga dhumeen laboorka muqdisho ay nooga dhumeen Een, madaxa c r d oo degdegsan oo qaadayo oo nairobi u wadaya boorsadii wixii ka tegey ilaa iyo hadda gacanta ku mayn Een, sawirkaas kuwaasoo ku jiray waana sawir aan muddo ka shaqaynayo oon rinji qaali aan ku sameeyey weli waa gartay dhinaca iyo farshaxanka iyo nabadda iyo ee, howlaha socda dalkan si uu islaaxo wax sawiraa ma jiray oo aad ku soo dartay dhowrka sawir aad tagis nabadda waxaan kaga shaqaynay c r d jibriil madaxa uu ka ahaa yaan ah, nagala shaqeeyey asagaana aruuriyey tabeelooyin badan aan samaynay iyo boostaro iyo aaday wax oga qayb qaateen oo muqdisho markaas dhallinyaradii oo dhan ma ma arki jirin mogtahay waagii oo maxamed siyaad barre tabeelooyin meelaha la surayo waa isu soo baxeen xamar oo dhan oo dadkaana ma noolaayeen ay dhaheen sawiradii markay arkeen qaabka booliiska loola shaqaynayo qaabka mataqaanaa nabadda waxa ay tahay waxbarashada waxa ay tahay ee dadkan mataqaanaa qofka xuno oo ku dhex jira dadka oo bulshada dib u celinayo wuxuu yahay wixii oo dhan markaan usoo bandhignay waaba yaabeenba oo xamaran waxaan sugnay tabeelooyin badan xataa waxaa ka mid ahaa dagaalada mid oo surnaa xamarweyne haddaa arki jirtay nin kala jeexan oo qaybna qalfoof ah waa haddaad doorato dagaalka qalfoofkii aa ka haayo qaybna waa qurux badan tahay barwaaqa ka dambaysa oo haddaad doorato nabadda oo gacanta waxaa u saaran shimbirta nabadda sawirro noocaasaan ka xasuustaa Een, sawirkan ee, xaruntii hore ee ee baarlamaanka ee, daljirka ku dhow Horteeda saddex ee, baa surnaa.
surnaa ee, gabadha ee dambiisha madaxa ku sida ee muuska oo kale bulshadiiyo socoto ha, wax soo Iyadana- saarka dalka waxa laga heli karo aan ku muujinayn haddii nabad la helo in mataqaanaa saas mataqaanaa loo shaqaysan karo waxyaaba saasa mid surnaad een, mataqaanaa xaawataako waxaan ka xasuustaa een, soomaalida oo xaaqayso een, mataqaanaa xumaan oo dhan oo badda ku xaaqayso in iska xaq ba loo baahan yahay waa xilligii sheekh shariif ayna ahayd ma- madaxweyne sheekh shariif xataa waagaas aad uu noo soo dhoweeyey maruu iskool boliisiga ka qayb galaya xataa sawirro aan ugu bandhignay wuxuu noo sheegay asaga xataa inuu aad u jeclaa oo uu islooganada carabiga uu qori jiray intuu ardayga ahaa oo dhinaca artiista ka ahaa waa garta ee, sawirada farshaxanka ee gacanta aad ku samayso maxaa ee, ay ka qaadan karaan een, horumarka iyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada ma loo isticmaali karaa in dalka lagu xasileeyo ha adduunkao dhan aa u isticmaal sawir gacmeed haddaa maqashid taariikhda markii laga soo bilaabo bulshadaas sida ay u nooleed waxaa laga helaa meelihii godadka iyo guryihii ay deganaayeen sawirada ay sameeyaan waxaa kaaga dhex muuqanaa wixii ay dhaqan jireen iyo say u noolaan jireen dhinaca journalismka oo adiga aa ka mid tahay mataqaanaa cartoons aan isticmaali jirna kartuunkaygana wuxuu ka soo bilowday markii jaalasiyaad uu ka tegay dalka jaraa'idkii ca- oo mataqaanaa dalka la dhihi jiray aan u shaqaynaya iyo jaraa'ida kale oo madax bannaan kadib dagaaladii soke ayaa dhaceen waa jaraa'idada waqooyiga muqdisho ka soo baxaan u shaqaynaya kadib unisom team oo aatimid iyo mataqaanaa unitaf iyo unisomta aan ayadana u shaqaynayay oo kartuuni samaynaya iyo waraaqaha cerka laga soo daadinayo nabadda iyo loogaga hadlayo iyo hebelaa lasoo qabtada iftuudka lagu haayo marka wax ma ka bedeli karaa la- wuxuu la mid yahay adigoo maanta soo qora faallo faalladaasoo saameyn yeela karto sawirka waa kasii culus yahay boqol faallo uu dhigmaa halka mar waayo waa wax qofka indhoolaha maana inta kale ay fahmi karaan marka waxaa u samayn kartaa em, hal kartuun aa wuxuu saameyn karaa macnaha waa garan kartaa aamin camir hadda saameynta uu dalka ku leeyahay camal maadaama uu nin shaqo badan yahay jaanisna uu helay oo uu halkaas degan yahay annaga waa yara cabsanaa oo muqdishaa la joogaa kartuunkana nimankan ku dhex jiro siyaasadda ama ha noqdaan kuwa mataqaanaa ka soo horjeeda dowladda ama kuwa dowladda ahaaba ha noqdaane kartuunka saas looma jeclo waana la jecelyahay mana la jeclo sababto ah waa adoo madax sare ahaa lagugu qoslaya marka way neceb yihiin siyaasiyiinta marka sidaa daraaddeed waa waa isgaabiyaan inta muqdisho hadda kartuunista anaa ka joogo een goobe wuxuu jiraa mataqaanaa kenya aamin caamirna canada yariso waa dhintay afarteenaas iyo nin kaloo canada dega- degan oo oo journalist saweyn ah oo isna kartuunista oo cabdiqaadir maxamed mursal laftigiisii kuu gaban artista weyn oo ahaa Een, inteenaasaa wax kartuun sameeya dalkaba ka jooga marka eh, hawshaas culus ee farshaxanka oo waxyaabo badan sidaas sheegtay aad kusoo bandhigtaan oo qaybo ka mid ahna muhiim u ah ama dhaxalgal u ah horumarka taariikhda iyo nabadda iyo bulshada wax macaasha oo laga helo ma jiraan
nihow say u badan tahay africa oo dhan waa jecel yihiin sawirka siiba soomaalida haddana lama jeclo waxba looma ogolo waxaa wax u ogol waa nimankan reer galbeedka u yaqaana macnihii sababtoo a iskuulkay ku dhigtaan marka aniga markaan arkay sida soomaalida ay ku yihiin waxaan go'aansaday inaan dadka baro halkan seminaaraan ku qabtay oo gobolada waa beri iyo ay soo qalqaaliyeen oo qayb iga siiyeen ilaa iyo shan iyo toban arday aan ku tababaray qaar hadda way shaqaystaan Een, kadib gurigayga ragaan ku ba- waxaa laga gabdho kuwa u badan aan ku tababaray gabar hadda ka mida dukaan weyn aan u furno mataqaanaa stiilist ay noqotay Een, gabar kalena waqooyiga muqdisho ay deganta ayadana sidoo kale Een, kadib eh, waxaan bilaabay t v-ga waaweelada caruurta maadaama dugsi hoose annaga aan kusoo dhiga jirnay artiska dalka laguma dhiga marka marka een, een, tv-gan ka bilaabay haddana waxaan u gudbay astaan ubad astaan ubad oo telefishin joogta ah oo ubadka maaweeliye ah ayaan waxaan uga bilaabay inaan mataqaanaa aan aan waxaan u tegay ninka waxaa ka ah agaasimaha anwar khayr allaha siiye iyo otaanga barnaamijkan u sheega waxaan idhi niyo barnaamij noocaasa caruurta haddaan u sameeyo ka warran waa waa aniga markaas waxay igayd iskaa camal inaan u sameeyo waa isoo dhoweeyeen mush- niman ma- dhallinyara oo maskax furan ay ahayn mushahaaray bay ii qoreen maasha allah mushaar fiican aan ka qaataa toddobaadkii maalinaan u tagaa laba saacadood camal aan la soo joogaa barnaamijaan usoo duubaa kaal arag hadda caruurtii muqdisho o dhan waa i yaqaanaan iskoolkaan taga macalinka artiska macalin- macalinka artiska la leeyahay Een, sawirro macquula dadka waaweyn aaday igaga hambalyaan qof kastoo fiirsada wuxuu yidhaahdaa sheeko macquula waay. sababta aan sawirka u baraaya marka waxay tahay nimankaas markay waaweynaadaan oo hadda tele- tv-ga kala socday markay isku dayaan ay keeni waayaan ama macnihi isfahmaan hadhow markay soo waaweynaadaan lacalla ay madax noqdaan ama ganacsato ay noqdaan lacagay u ogolaan doonaan sawirka waxaa tahay artiste aadan faarax afay nin caana oo xirfadan muddo ku soo shaqeynaya fursadan farshaxanka dalkan soomaaliya oo soo kabasho ku jiro horey soo ugu sii socdo kaalinta aad ka qaadan kartaan maxay tahay niyo kaalin lixaad lahaan ka qaadan karnaa dhinaca bulshada nabadayntooda qurxinta magaalada dhibka jira lahaa laakiin wuxuu yahayna looma yeerto hadda taalooyinkoo kalea lasoo noolaynayaa Een, waxaan qabaa injineer yariiso hadduu noo yeerto inaan wax badan ku kordhin karno oo xataa aan samayn karno sanadyadii hore wadaadada hadda jira waxay leeyihin waa dembi ahayn sanabyadaas sanabyo mataqaanaa aan dembi ahaynaan xitaa samayn karnaa taariikhdiina sheegay sida dhagax tuur muxuu ahaa tii leegada muxuu ahaa axmed gurey mid kastoo loo baahdo waxaan u soo alifi karnaa taallo oo uu ka dhex muuqda dhagax tuurkii haddana aan mataqaanaa la dhihi karin waa waa dembi aysan dhihi karin mata- mataqaanaa qolyahan mataqaanaa oo hadda mataqaanaa oo oo dhahayo waa waa mataqaanaa een, waa dembi Een, waxyaabo badan aan isku dayo T- tusaale hidihi dhaqanka oo kale akademiyada fikirkan oo dhista lagu samaynayo anaa lahay qaabka niman saaxiibada ayaa igala shaqeeyeen Een, Christus oo sidee derbiga dhis ku samaysa soo maaragay akademiyada derbigeeda no inaan dhis ku samayno jcb laga sameeya haddaad tagtay haddii kale sawirkeeda waa soo qaadan kartaa waa raadsan kartaa fikirkeeda anaa laha waa soo waraysan kartaa mataqaanaa maaxa maxaa micnaha uu yeelan akademiyada hidaha iyo dhaqanka ay tahay in dhaqanka iyo wixii uu kasoo dhex muuqdo weliba qarashan u weyneeye derbigana waxaan rabnay inaan sameeyo in las- eh, siino mataqaanaa uun saarno eh, alaabihii hidaha iyo dhaqanka oo feebar ka samaysan ama jibs ka samaysan oo nalna uu ku dhex jiro derbi walba inaan saarno qarashkii aan ugu yaraaday dhistii uu nooga go-ay marka dhinacaas hidaha iyo dhaqanka nabadayntii qurxintii magaalada meel walbaan ka qayb qaadan karnaa waxyaabaha oo caloolxumada igu dilaa waxyaabahaas ka mid a waxaa arkaysaa jardiin oo derbiga ku wareegsan hadda midkaan leegadoo kale derbiga ku wareegsan derbi iska caadiya oo derbiga laftiisaa la rabaa aarta camal inuu samaysan uu qurxan yahay derbiga ku wareegsan taalada waxa dhan meesha yaalla inay aarta iyo inay macna samaynayaanaa la rabaa oo la samaynaya fuudiga ugu horeeyaa loo wacnaa derbi ku wareejiyaa laleeyahay inta meeshanna waa taalo qiimo leh oo dadka xorriyadda looga hadlaa hadda derbiga ku wareegsan mataqaanaa dhagax tuuro kale macquul waaye Een, kan axmed gurey waxaaba loo isticmaalay idheh asiga laftigiisa waa iska macquul laakiin midka leegada macquul maahan ku- derbiga ku wareegsan waa in laga qurxiyaa intaas horta wixii waxaa ka asala in naloo dirsado waa wax waa qurxin lahayn wax waa bedeli lahayn laakiin nalooma dirsado waa runta markaan kuu sheegay anaa isdira aniga yani artistaha keliya oo maanta muqdisho isdiraan ah oo astaan u tegay mushaarnayo xirfadan ee, farshaxanka oo qaybo badan muhiim u ah siba nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo horumarka iyo teknolojiyadda iyo taariikhda haddii sida aad sheegayso dhiirigelin la-aanteeda ay socoto iyo ka qaybgelin la-aanta kaalinta ay ka qaadan kartaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee dalka halkee baad odorasaysaa in farshaxanka uu ku dambeyn doono Een, wuu baaba'aya sababtana waa kuu sheegaya xorriyaddii markaan qaadanay ma jirin artista soomaaliyeed oo wax sawiri karo oo wax samayn karo tusaale toddobaatameeyadii aa la furay lixdan iyo siddeed iyo lixdan iyo sagaalka waxaa la bilaabay dhismaha guriga ummadda toddobaatanka camal aa la furay aan malaynaya iyo lixdan iyo sagaal markuu kacaan ka dhashay kadib ade ma aaminaysaa artistiyaal waaweyn oo mataqaanaa een, oo oo oo oo oo oo oo talyaaniga in loo yeeray oo ay sawireen mataqaanaa derbiga derbiga oo oo mataqaanaa guriga ummadda laba sawiroo cajiibaa ku taala midna waxay ahayd meesha baarlamaanka fadhiyo midna waxay ahayd meesha lasoo galo weliba daahyaa loo sameeyey laba artistoo talyaani itaaliya laga keeno lacaga waaweyn ku qaatay Een, kacaanka markuu dhashaa xoogaa dhiirigelin loo sameeyey artistiyaal badanaa soo baxay marka tababaro itaaliya loo diray qaar kuuriya loo diray bo- aad iyo artisyaal kaloo la keeno kuuriyaan iyo waxyaaba saasa kuwa talyaaniyaa la keenay inta ku ta- tababaray si fiican artiska heeruu gaaray marka kacaanka intuu jiray kacaankii markuu burburay walaahoodiyaa dhacday waa la kala tegey Een, kartuun kartuunuu kusoo haray kartuunistayaasha bisaa wax samayn karay marka hadda haddii aan akademi loo samayn ama dhiirigelin aan loo samayn oo bandhigyo ay ku- dhallinyaro badan oo aad u xiisaynaya soo arkay bahalkan sidiisa dadku ku dhex jiraa wuxuu u baahan yahay in laga soo saaro waa sidii heesaha iyo dhallinyaro badan oo annaga naga fiicnaan lahaa ayaa jirto aa jiraan laakiin waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo la tababaro lagana soo saaro waxyaaba looga soo saari karana waa laba arrimood saddex arrimood i mean kow in mataqaanaa la tababaro Ee, labo tababarka waxaa ka horreeya in la aruuriyo la tababaro kadibna dhiirigelin loo sameeyo artistayaal ba- oo khataraa soo bixi lahaa magaalada muqdisho keliyaa laga soo saari karaa muddo gaabanaana lagu soo saari karaa balse laakiin dowladdeenna kheyr allah siiyo waa dadaalooyaan firaaqdaas maba hayaan saan u malaynayo howlo badan oo ka culusaa haysto balse hawshan waa anfici lahayd qeyrbay uga qaadan lahayd nabadaynta qeyrbay ka qaadan lahayd toosinta mataqaanaa een, een- een dadweynaha baridda wadaniyadda baridda idaabta baridda mataqaanaa nabadda waxaasoo dhan ayadii oo far waaweyn oo damiin far waaweyna loogu wax loogu dhiga ah aan u samayn lahayn farshaxmiste aadan faarax afey ayuu kaasi ahaa oo u warramaya soo saaraha barnaamijka wadajir isaga ayaa u dembeeyey barnaamijkii wadajir ee toddobaadkan waxaa farsamaynayay qays cali shire ciddii uu sagay dib ka heli kartaa barta internetka aanu ku leenahay ee raadiyo muqdisho doodnet iyo baraha bulshada ee barnaamijka wadajir iyo sidoo kale raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaan mar kale dib ugu kulmi doonno nabadgelyo shicibiyaqow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyaqow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax u qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno